aad baad u mahadsan tahay zakariya cumar ciidamada gumayste ayuu u daayaa waxay saacadii tegay maanta weerare kala duwan ka geysteen deegaanada xaafadaha iyo magaalooyinka dhaca qidaaca goodoonsina khaza waxaana weeraradaasi ku nafway dadaado fara badan oo shacab raydah kana kooban dumar carruur iyo wayilo waxaanay duqima ugu badan ka dhicin deegaana ku yaala waqooyiga iyo bartamaha marinka iyadoonay ku shahidin dad gaarayo soddon iyo afar ruux halkee dhawci kala duwan soo gaareen dad kalwaadu fara badan waxaa sidoo kale jira gumaad iyo xasuuqyo ay geysteen ciidamada yuhuudda sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee marinka xukuumadda tehraan ayaa sheegtay nidaamka bashaar al asad waa laswajahayo wasiirka arrimaha dibadda iiraan ayaa sheegay inaanan la ogeyn halka uu ku dambayni doono nidaamka bashaar al asad balse dowrka iskacaabinta uu sii socon doono wuxuu sidoo kale ka digay inaalista suuriya ee gaarto guudahaan gobolka aragja ayaana waxuu sheegay in dad badan ay filayaan dhicitaanka nidaamka al asad wuxuuna tilmaamay in suuriya laga yaaba inay soo wajahdo xaalada halis ah sida dagaallo sokeeye kala qaybsanaanta dalka ama inay si buuxda gacanta ugu dhigaan kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya isagoona carabka ku adkeeyeen dhammaan dalalka gobolka ay ku heshiiyaan inay taageeraan midnimada iyo madax bananida dholalka suuriya waa sida uu hadalka u dhigaye madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa ka cudur daartay xukunkii deg dega ay uu ku soo rogay dalkaasi madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa ka laabtay xukunkii deg deg ahaa ee habeennimadii arbacadu ku soo rogay dalkaasi kadib markii uu carro weyn kala kulmay mucaaradka iyo shacabka dalkaasi xildhibaanada xisbigiisa ayaa saaka iska xaadidhiyey howlka baarlamaanka ee kuuriyada koonfureed kuwaasoo ka hortegayay xilka xayuubintii la keenay golaha wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in dad badan oo shacab ay soo buuxdhaafiyeen howlka baarlamaanka kuwaasoo doonayay in xilka laga qaado madaxweynaha yon oo ah madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaana raaligelin buuxda ka bixiyey falkii uu ku kacay wuxuuna sheegay in mas-uuliyadda go'aankaasi uu isaga qaadan doono muwaadiniinta maraykanka ayaa loogu baaqay inay si deg dega uga baxaan dalka suuriya maraykanka ayaa ku wargeliyay dhammaan muwaadiniintiisa ku sugan dalka suuriya inay si deg dega uga baxaan dalkaasi sababo ku aadan dagaalka ee wadaan kacdoon wadayaasha suuriya oo si dardar leh u socdo wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegtay in xaaladda suuriya ay ku sii socto meel aan la saadaalin karin sidaas daraaddeedna ay tahay in muwaadiniinta iskaga baxaan dalkaasi inta ay jiraan fursado duulimaad ee la heli karo war ka soo baxay wasaaradda oo lagu daabacay baraha bulshada ayaa lagu yidhi wasaaraddu waxay ku buurinaysaa muwaadiniinta maraykanka inay hadda ka baxaan suuriya ugu dambayntii askar maraykan uu tababaray ayaa ku soo biiray dagaalka suuriya siday ku waramayaan wararka ka imaanaya waddanka suuriya ciidamada isugu yidhay jeeshka xureynta ee suuriya ayaa saacadii lasoo dhaafay dagaal adag la galay askarta bashaar al asad iyagoona doonaya inay kala wareegaan magaalada tadmur sida uu daabacay wargees ka soo baxa dalka turkiga jeeshka xureynta ee suuriya waa ciidamo ka amar qaata maraykanka haddana ka helaya fangareen xooggan si ay dagaalka u sii wadaan waxayna asalkooda ka soo goosteen dhanka ciidamada bashaar al asad wixii ka dambeeyay sannadii labada kun kooiyo tobanka wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa